الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tidhi in kaana rasuulu الlah inahu kaana wuxuu ahaa rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam layadacu inuu ka tago alcamala wa huwa isagoo yuxibu jecel an yacmala inuu same an yacmala inuu ku camal fala bihi isaga khashyata an yacmala bihi baqa uu ka baqaayo awgii inay ku camal falaan annaasu dadku oo fa yufradu calayhim lagu faral yeelo wamaa sabaxa kuma sunnaysan rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam subxata duxaa sunnaha barqada ama salaatu duxa qatu weligii wa inii aniguna la usabixuhaa waan tukanayaa ay tihi caaisha radia allahu canha qala xadaثna cabdالlahi bn yusf qala akbarana malik can ibni shihaabi can curwa bni zubayr can caaishaةa أmi اlmuuminiina radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama salaa waa tukaday daata leylati habeen habeenada ka mida fi lmasjidi buu ku tukaday fasalaa waxaa tukaday bisalaatihi ay muqtadiina iyagoo ah kuwo ku dayanaya bisalaatihi naasu dad uma dabeetana sallaa waa tukaday min alqaabilati habeenkii habeenkaa ka dambeeyey fakahura annaasu dadkii waa fara bateen oo intii habeenkii hore ayay ka bateen uma ijtamacuu dabeetana waa isu soo urureen min alleylati athaalitha habeenkii saddexaad aw iraabica ilaa sida riwaayaadka qaarkood ay tilmaameen masaajidku uu qaadi waayey tiradooda oo fara badnayd awgeed falam yakruj ma soo bixin ilayhim iyaga uma soo bixin rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam falama asbaxa markii uu waa beriistay qaala wuxuu yihi qad ra'aytu waan ogaa aladii arrinka sanactum aada samayseen walam yamnacnii imana diidin min alkhuruuji soo bixitaan ilaykum idinkaan idiin soo baxo ilaa anii khashiitu inaan ka baqay mooyaane an tufrada calaykum salaadan in laydinku faral yeelo wadalika arrinkaasina fii ramadaana ramadaan dhexdeeda ayuu dhacay oo salaada markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay la tukadeen waxay ahayd qiyaamu alleyl fii ramadaan marka xadiidu caaisha labadan xadiid ee caaisha bukhaari raximah allahu tacaala uu ka wariyey oo sanadkoodu uu isku mid yahay waxaa labada xadiidba ay ka waramayaan rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim camal uu jecel yahay in uu sameeyo oo uu ku camal falo inuu ka tegi jiray isagoo ka baqaayo dadka in lagu faral yeelo qadiyadda ku saabsan salaatu duxa insha allahu tacaala baabkeeda ayaynu ugu tegi doonaa markay leedahay caaisha maa sabaxa rasuulu llahi subxata duxaa waxay ka waramaysaa inta iyadu markaa ay aragtay oo guriga kuma tukan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa inii la usabixuhaana waxa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen caaisha waxay leedahay rasuulku wuxuu uga tegey salaatu duxaa baqa uu ka baqaayo dadka in lagu faral yeelo laakiin markii rasuulku uu dhintay oo arrintaasi meesha ay ka baxday waan iska tukanayaa bay tidhi caaisha radia allahu canha waxaa kaloo dhici karta inay caaisha leedahay yaani maa sabaxa rasuulu llaahi subxata duxaa qatu yani cindii wa inii la usabixuhaa aniguna waan tukanayaa sunnatu duxaa oo ayaanan arkin rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo camalan u samaynaaya laakiin khabaran ama war ahaan ayay ku sugnaatay cinda caaisha radia allahu canha in rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu tukan jiray salaatu duxa waxyaabaha taa tusinayana waxaa ka mida markii caaisha la weydiiyey kama fi صaxiixi muslim imise ayuu tukan jiray rasuulku salaata duxa waa tii tihi kaana yusalii sita wayaziidu ma shaء allahu an yaziid lix buu tukan jiray inta ilaahay subxaana wa tacaala uu doonana waa ziyaadin jiray waxaa la isweydiin karaa xadiidkaa hore halkuu daliil uga yahay arrinta ku saabsan in rasuulku ummaddiisa uu ku booriyey calaa qiyaami leyl wanawaafil min gayri iijaabi waxa uu daliil uga yahay wahuwa yuxibu an yacmala bihi oo arrintaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa inuu sameeyo laa shaka in jacaylkiisa ay ka dhalanayso in ummaddiisana uu u sheego waayo khayr kastoo rasuulku uu u ogaa ummaddiisa waa gaadhsiiyey haddii markaa aanay jiri lahayn baqaha uu ka baqday in lagu faral yeelo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka waa fari lahaa arrintaas waxaa kaloo xadiidku uu daliilu yahay iyo xadiidka ka dambeeyaaba in salaatu leyl markaa aanay faral ahayn waayo hadday marka horeba faral tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in jamaaco lagu tukado ugama tageen baqa uu ka baqday dadka in lagu faral yeelo laakiin marka hore inaanay sideeda faral u ahayn ayaa arrintaasi ay tusinaysaa oo daliil u tahay waxaa kaloo xadiidku uu daliilu yahay shafaqatu nabiyi calayhi salaatu wasalaam wara'fatuhu biummatih rasuulku ummaddiisa siduu ugu turhaayey ee ugu naxariisanayey ee camalka markaa aanay qaadi karin uu uga turhaayey walihaada baa waxaa ku timi riwaayaadka qaarkood qaalat wa kaana yuxibu maa khafa calى annaas waxaa rasuulku uu jeclaa calayhi الsalaatu wasalaam in camalka markaa dadka u fudud ee dhibaato aanay ka soo gaadhahayn waxaa xadiidka laga qaadanaya xadiidka dambe laftiisana masaa-isha lafteeda waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa salaatu leyl inaanay faral ahayn ilaa anii khashiitu an tufrada calaykum wadalika fii ramadaanana waxaa laga qaadanayaa in salaatu leyl fii ramadaana jamaaco lagu tukan karo haddii la idhaahdo soo kaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex habeen markii jamaaco saxaabada uu ku tukiyey ama afar habeen soo kaa u soo bixi waayey isagoo arrintaa ku sabeeyey inuu ka baqday in ummaddiisa lagu faral yeelo oo faralkaana ay sidiisa uga soo bixi waayaan waxaynu leenahay maanic baa u diiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam in salaatu ataraawiix ama qiyaamu leyl fii ramadaan in jamaaco lagu tukado arrin baa u diiday arrintaas oo ah alkhashyat almadkuura baqaha rasuulku uu sheegay khashyata an yufrada calaykum arrintaana waa laga aamin noqday markii uu dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku dhintay kadib wax la faral yeelayo iyo wax la waajibinayo iyo wax la naskhinayo ma jiro inqaaca alwaxyu sharaa'icdii axkaamtuna waxyiga ayay ku sugnaataa walihaada baa saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim min gayri khilaafin beynahum iyagoon isku khilaafin ay salaada jamaaco ku tukadeen bacda wafaati nabiyi calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu khadaabna uu yihi nicma albidcatu haadihi isagoo marka aan u jeedin inay tahay shay isagu uu bilaabay ama saxaabadu ee u jeeda shay markaa rasuulku uu sameeyey oo asal ku leh shareecada laakiin maanic awgii ama arrin diidey awgeed looga tegey arrintii markii meeshii ay ka baxdayna dib loo nooleeyey bidcada markaa uu sheegayo cumar bnu khadaab radia allahu canhu waa albidcatu lugawiya luqa ahaanna shayga markaa la bilaabay iyo shayga hore uu u jiray ee la cusboonaysiiyey labadaba bidco waa la yidhaahdaa laakiin bidca sharciya ma aha oo macnuhu uu yahay alixdaaثu fi اdiini min gayri daliil in diinta lagu soo daro waxaan ka mid ahayn iyadoo wax daliila aan loo haynin waxaa markaa ahlulcilmigu ay sheegaan qaaciido masaladaa xidhiidh la leh waxaana qaacidadaa si fiican u tafatira sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaau siraat lmustaqiim qaacidadaas oo ah shaygu haddii aanu jirin shayga cibaadada ahi bicahdi nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam maca qiyaami muujibihi wa cadami اlmaanici minhu fahuwa bidcat shaygaa cibaadadaa haddii waktigii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam aan la samayn iyadoo sababtiisu ay jirtay waktigii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wax markaa maanica oo u diidanaa oo rasuula ka hor istaagayna aanu jirin shaygaas samayntiisu waxay noqonaysaa bidca wa kulu bidcati dalaala haddiise shayga waktigii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam la sameeyey nacam laakiin maanic uu diiday arrini ay diiday arrintaasi marka meesha ay ka baxdo shaygu waxa uu ku noqonayaa sharcinimadiisiibuu ku noqonaya oo samayntiisa mar labaad la sameeyaa bidco noqon mayso waana sida saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim ay ka fahmeen axaadiisan oo maanicaasi markuu meesha ka baxay salaadii qiyaamu alleyl fii ramadaan jamaaca ayay ku tukadeen saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waxaa markaa la isweydiin karaa maxaa kalifay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inuu ka baqdo in salaadan la faral yeelo iyada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay salaadaha faralka ahi in ay yihiin shan oo weliba aan la bedelahayn oo laa yubadelu اlqowlu laday ilaahay subxaanaه wa tacaala uu yidhi oo taasina weliba ay tahay khabar akhbaarta ama wararkana naski aanu gelin ahlulcilmigu jawaabo markaa kala duwan bay masalada ka bixiyeen waxaa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen salaatuleilku rasuulka calayhi salaatu wasalaam faral bay ku ahayd afcaasha markaa rasuulku cibaad ahaan uu u sameeyana ummadda waxaa waajib ku ah in rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay kaga daydaan haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu joogteeyo marka rasuulku soo bixitaankaa waxa uu uga tegey si aanay arrintani ummadda waajib ugu noqon oo hadduu joogtayn lahaa ummadda waajib bay ku noqon lahayd markaa si aanay ummadda waajib ugu noqon ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu uga tegey markaa taasina haddii ay sidaasi dhici lahayd oo intuu joogteeyo salaadan lagu faral yeeli lahaa waxa ay noqon lahayd arrin aan sharcigu waajibinteeda aanu bilaabin qofku isagu sabab uu u noqday inay waajib ku noqoto oo sida dee salaadaha nadarka qofku uu ku nadaraa waajib ay ugu noqonayaan ayay tanna waajib ugu noqon lahayd bay yidhaahdeen waana hadalka alkhaaabi raximah اllahu tacaala uu ku jawaabay ahlucilmiga qaarkoodna waxay dha ilaahay salaada markii hore wuxuu faral yeelay iyadoo konton salaadood ah kadib ilaahay badankeedii ummadda waa ka daayey bishafaacati الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam haddii ummaddu arrintii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ka cafiyey ee rabbi subxaanaه wa tacaala uu hibeeyey ay iyagu ay ku noqdaan arrintaasi inay waajib markaa ku noqoto halkeedii ay ku noqoto ayaa ah wax dhici kara ta rasuulku uu ka baqdayna waa taas qofku isagu wax markaa aan lagu faral yeelin haddii uu isa saaro ama shay laga cafiyo oo loo ruqseeyo isagu uu isku ilzaamiyo inay waajib ku noqotaa laga yaabo sida waxa weeyaan reer banu israa'iilba rahbaaniyada waxaa la idhaahdo iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku waajibina ay isu saareen haddana markii ay ka gaabiyeen iyada lafteedii ilaahay uu ku ceebeeyey famaa racawhaa xaqa ricaayatiha ilaahay subxaana watacaala uu yidhi marka in waddadaas oo kale ummaddiisu ay marto ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka baqayay ba la yidhi calaa kulli xaal labada qowl gaar ahaanka hore waxay ku binaysan yihiin in salaatuleilku ay rasuulka waajib ku ahayd iyo in rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax walba in lagaga dayda ay waajib tahay labada qadiyadoodna midnaba layskuma waafaqsanaa salaatuleil inay rasuulka waajib ku ahaydna layskuma waafaqsanaa in rasuulka wax walba lagaga daydaana waajib maaha sida saxiixa ah ee wixii calaa sabiili lwujuub uu sameeyeyna in calaa sabiili lwujuub loogaga daydo ayaa waajiba wixii calaa sabiili listixbaab wanadbiya uu sameeyeyna sunna ahaan baa sunnay noqonaysaa in lagaga dayda ee waajib noqon mayso ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidu lisraa markuu ilaahay yidhi kamsun huna kamsun wahuna khamsuun laa yubadelu lqowlu ladaya waxaa markaa uu diiday uun nuqsaanta oo shan inaanay ka yaraan ahayn unbuu xadiidkaasi diiday laakiin ziyaadada iyo in la kordhin karo xadiidkaasi ma diidin ahlucilmiga qaarkood waxaa waktigu wakti dee waxii socdayba ayuu ahaayo in la nasakho ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka baqaayey xukunkaa hore ah salaadaha faralka inay shan u yihiin laakiin taasina sax ma aha waayo ilaahay wuxu uhi laa yubadelu lqowlu ladaya taasina waa khabar akhbaartana naskhi ma galo xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala aqwaashaasi marka uu soo raro wuxuu sheegayaa saddex jawaabood ilaahay inuu furay wuxu waqad fataxa albaari bihalaaثati ajwibati ukraa ilaahay saddex jawaabood oo kale ayuu furay buu odhanaya jawaabta koowaad ay tahay yaxtamil an yakuna almakuufu iftiraada qiyaami اleyl bimacnaa jacl الtahajudi fi اlmasjidi jamacaة sharطa fi صixati tanafuli bاlleyl waxa rasuulku waxaa dhici karta waxa rasuulku uu ka baqday inaanay ahayn in salaadan la faral yeelo laakiin waxa uu ka baqday ay tahay in jamaaca ku tukashada salaadan sunnaha ah sixadeeda shardi looga dhigo rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu odhan dee ha tukanina si aan laydinku faral yeelin ee waxa uu markaa diiday uun inay jamaaco ku tukadaan si aan loogu faral yeelin marka waxa uu ka baqday in ummadda lagu faral yeelo waa salaatuleilka in jamaaco lagu tukado salaatuleilka lafteeda wax weeyaan ma aha oo bimacnaa la yidhaahdo ciddii salaatuleil tukanaysa waxa waajib ku ah iyadoo salaatuleilku aanay waajib ahayn laakiin hadday tukanayan waxa waajib ku ah inay jamca waxa weeyaan ay ku tukadaan waxaana taa ayidaaya ama tilmaamaya buu yihi xadiidka zayd bnu thaabit oo rasuulku uhi xataa khashiitu an yuktaba calaykum wlow kutiba عalaykum ma qumtum bihi faصaluu ayuha الnaas fii buyuutikum waxaan ka baqday in laydinku faral yeelo yanaa salaatuleilka jamac ku tukashada haddii laydinku faral yeelana kamaydaan soo b kamaydaan soo baxdeen faصaluu ayuha الnaasu fii buyuutikum dadow guryihiina ku tukada bui rasuulku marka haddee inay salaadan tukadaan ma diidine inay jamc ku tukadaan unbuu diiday marka waxa uu leeyahy in laydinku faral yeelaan ka baqday waa jamaaca ku tukashada ee salaada lafteeda ma aha qowl waa kaas nacam qowlka kale ama jawaabta kale waa in la yidhaahdo waxa uu ka baqday in lagu faral yeelo salaatuleilka lafteeda laakin calى اkifaaya la calى اacyaan oo fardu kifaaye laga dhigo waajibtay dadka qaarkood inay tukadaan laakiin qof walba aan lagu faral yeelin marka haddii la idhahdo dee salaatuleilku waa fardu kifaayana xadiidkii tilmaamayey salaadaha fardulcaynkii inay shan u yihiin dee isma diidayaan oo salaado kaloo fardulkifaayiba dee waa jiraan sida salaat ljanaaza oo kale iyo salaat lciid ahlucilmiga qaarkood sida ay ku tegeen jawaabta saddexaadna waa in la yidhaahdo waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka baqday waa in lagu faral yeelo qiyaama ramadaana khaasatan salaatuleylka la tukado bisha ramadaan dhexdeeda inay arrintani ramadaan dhacdayna dee xadiidkay ku caddahay oo rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim markan saxaabada uu soo bixi waayey inay ramadaan ahayd waata sheegtay caaisha wadalika fii ramadaana marka haddii ramadaan gaar ahaan lagu qaadana xadiidkii tilmaamayey salaadaha faralkii inay shan yihiin dee isagu wuxuu ku saabsanaa fii kulli yowmin wa leyla habeen iyo maalin kasta salaadaha faralkaa ee salaad sanadkii mar waajibaysa ama sabab leh dee xadiidkaasi kama hadlahayn oo haddii sidaa lagu fasirana isma diidayaan jawaabahanta u horeysa u xoog badan buu leeyahy xaafidku waa in la yidhaho waxa rasuulku uu ka baqday in ummadda lagu faral yeelo maba aha salaada lafteeda waa salaadaa jamac in lagu tukado in lagu faral yeelaabuu ka baqday waana sida xadiidka daahirkiisa uu tusinayo walihaada buu yihi wa aqwى hadihi اlأjwiba aلhalaaثa fii nadari alأwal wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bالsawaab waxaa xadiidka markaa ka mida fawaa'idda ku jirta jawaazu alfiraari min qadar illaahi ilaa qadar illaah inay bannaanta ilaahay qadarkiisa in laga yaaco oo ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa loo cararo oo labaduba waa biqadar illah ilaahay inuu faral yeelo iyo inaanu faral yeelin waxaa laga qaadanayaa sidaas oo kale qofka kabiirkaa ama lagu daydaa khayrkii lagu yaqaanay wax khilaafsan haddii uu sameeyo inuu dadka u sheego cudurdaarkiisa iyo arrintaa markaa xukunkeeda iyo xikmadda ku jirta waxaa kaloo laga qaadanaya ma kana nabiyu salى اllahu alayh wasalam min azahaadati fi اdunya waاliktifaa bima qala minha rasuulku adduunyada sida uu uga zaahiday oo waxeeda aan aakhiro waxba aan ka tarahayn aanu isugu mashquulin jirin oo inteeda yar rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ku kaaftoomi jiray taana waxaa laga qaadanaya waxaa xadiidka ku timi manaa riwaayadkiisa qaarkii waxaa ku timi qaarkood in rasuulku uu lahaa caw uu goglado marka uu seexanayo marka uu tukanayana uu ka dhigto xayndaab uu dhexdeeda uu ku tukado oo ujeeddada uu ka lahaana ay tahay si aan nadarkiisa iyo aragtidiisu aanay wax kale ugu mashquulin oo khushuucdiisu waxa weeyaan ay u ziyaado ay u korodho isla markaana riyaaga qalbiga kusoo duuli karta mid uga fog uu noqdo mid ka fog uu noqdo maadaama cibaadadii uu kula gooni noqday meel aanay cidina arkahayn oo isaga markaa u dayran marka nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam cawdaa yar buu gogol lahaa oo marna uu goglanaayey marna uu ka dhisanaayey qol waxa weeyaan uu ku dhex tukado hadday adduunya qiimo leedahayna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaa kama ahaadeen waxaa laga qaadanayaa shafaqat nabiy calaa ummatihi wara'fatu bihim wa fiihi tarku bacdi اlmasaalix likhawfi اlmafsada waxaa laga qaadanaya masaalixda qaarkood in laga tago haddii laga baqdo mafsado ka weyni inay ka dhalato oo imika in salaatuleylka lagu tukado jamaaco dee waa maslaxo laakiin sababta rasuulku uga tegey waxay tahay baqa uu ka baqday inay mafsada ka dhalata mafsadadaasoo ah in la faral yeelo jamaaca ku tukashada dabeetana dadku ay ka soo bixi waayaan haddii laba maslaxa markaa ay tacaarudaan oo iska hor yimaadaan oo labadaba aan la wada samayn karin ee ay noqoto midna in la sameeyo midna in laga tago waxay labada maslaxood ta sii muhiimsane sii weyn ayaa la horeysiinaya waxaa xadiidka laga faa'idaystay jawaasu اliqtidaa biman lam yanwi اlimaam xadiid ibn cabaas cindamaa baata fii beyti maymunana hore ayaynu masaladaa uga faa'iidaysanay inay bannaan tahay qof aan niyoon inuu imaam noqdo in salaada lagu xidho oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadan markuu gelaayey dee kelidii baa iska tukanayey saxaabaduna markaa waa ku xidheen xadiid ibn cabaasna saas oo kale ayuu ahaa waxaa laga qaadanaya saas oo kale nawaafishu inaanay lahayn aadaan iyo iqaamo toona xataa haddii jamaaca waxa weeyaan lagu tukanayo baabu qiyaami الnabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka kicitaankiisii buu baab yahay alleyl habeenkii uu kacayo manaa lisalaati uu kacayay wa qaalat caaishatu waxay tidhi radia allahu canha kaana wuxuu ahaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam yaquumu mid u kacay lisalaati leyl xataa tafaara xataa tatafadara ilaa ay dildilaacdo qadamaahu labadiisa lugood wاlfutuuruna ashuquuqu weeyi waa dildilaacyada infataratna macnaheedu waa inshaqat qala xadaثna abu nuعaym qala xadaثna mscr can ziyad wa ibn cilاqa qala samictu الmuغira radي اllahu canhu yaquul in kana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulku waxaa la yaquumu inuu salaatuleyl u kaco aw liyusalii inuu tukado xataa tarima ilaa ay bararto qadamaahu labadiisa lugood labadiisa markaa gomadood aw saaqaahu ama labadiisa dhudhu fayuqaalu lahu rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waa lagu odhan jiray markaa cidda ku odhan jirtay iyo waxaa lagu odhan jiray midnaba laguma sheegin riwaayaddan laakiin riwaayada kale ayaa caddeeyey waxaa lagu odhan jiray faqiila lahu gafara allahu laka ma taqadama min dembika wama taأkhar wafii riwaayati abi cawaana faqiila lahu atatakalafu hada wfي xadيiثi caaئiشha faqاlat lahu caaئiشha lima tasنacu hada ya rasuul الlah faqad gafara allahu laka fii xadiiثi abi hurayra faqiila lahu tafcalu hada waqad jaءaka min allahi an qad gafara laka marka rasuulka waxaa lagu yidhi ee halkan markaa aan la sheegin waa hadalka ah maxaad rasuulka ilaahu sidan isugu kelifaysaa iyadoo ilaahay subxaana watacaala dembigaagii hore iyo kii dab ka dambaba ee weli aan dhicin ba ilaahay uu ku dhaafay riwaayaadka qaarkoodna waxay caddeeyeen cidda hadalkaa rasuulka ku tidhi in ahayd caaisha radia allahu canha fayaquulu wuxuu odhanaya rasuulku afalaa akunu cabda shakuura ee atruku qiyaama leyl ma qiyaamuleylka ayaan ka tagaa oo falaa akunu dabeetana arrintaasi sababteed ma ahaanayo cabdan addoon shakuuran ay kahiira shukr ilaahay subxaana wa tacaala in fara badan u mahadnaqa oo haddii ilaahay subxaana wa tacaala ii dembi dhaafay dembi dhaafkaasi waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala ay siiyey nicmadaana waxaa ka waajibaya inaan ilaahay u mahadnaqo subxaanahu wa tacaala marka arrintii makfirada bimacnaa mahadnaqeeda ahayd oo ah qiyaamu leyl sidaan uga tagaa haddaan qiyaamu leylka aan ka tago waxay arrintaasi sabab u noqonaysaa inaanan noqon addoon ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan u mahadnaqa waxaa xadiidka laga qaadanayaa inay bannaan tahay qofku in cibaadaadka uu naftiisa ku kalifo ha kuba adkaadaanbe walow jidhkiisa dhibaataba ha u geysata arrintaasi siduu leeyay ibnu baطaal fi hada alxadiiثi akhdu اlinsaani calى nafsihi bishidati fi اlcibaada wain adara dalika bibadanihi liannahu salى اllahu عalيه wasalam ida facala dalika maca cilmi bima sabaqa lahu fakayfa biman lam yaclam bidalika fadla can man lam yaأman anahu istaxaqa الnaar haddii rasuulki ilaahay sidaasi uu yeelay isagoo og waxa waxa weeyaan u horu maray oo hadda inaanu naar gelayna janno uu gelayo iyadoo ilaahay dembigiisa u dhaafay qofkaan arrintaas aan ogeyn iska dhaaf inuu ogaado eh aan naftiisa naar aan uga aamin ahayn oo naar inuu mutaystiyo in kale aan war ka haynin yaana waa min baabi ilawla inuu cibaadada naftiisa saa si uu ugu qaado walow mashaqaha kala kulanto walow jidhkiisa dhibaataba ha gaadha sidaa rasuulkaba calayhi salaatu salaam lagu hayo u barareen barar dabadiina waxa weeyaan ay dilaaceen riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray barar riwaayaadka qaarkoodna dilaac labadaasina isma diidayaan oo barar dabadi ayaa dilaacu uu yimi laakiin arrintaa waxa daabid u ah ama qaacido u ah kalifitaanka nafta cibaadaadka lagu kalifaayo anlaa yufdiya dalika ilى اlmalaal waاlinqiطaac can اlcibaada waa inaanay arrintaasi qofka gaadhsiinahayn in cibaadadii naftiisu ay ka soo istaagto oo ay ka go'do manaa culayskaad isa saarayse xagga cibaadaadkaahi waa shay mashruuca inaad nafta ku sabirsiisana la rabo ilaa goorma ayuu mashruuc noqonayaa inta aanu ku gaadhsiin heer naftaadu cibaadadii ay ka soo istaagto oo ay dhibsato oo ay ka go'do rasuulku alayh الsalaatu wasalaam waa ka yihi alaykum min alcamali ma tuطiiquun faina allaha laa yamalu xataa tamalu camalka intaad awoodaan kala kaalaya ilaahay subxaanaه wa tacaala malal ku dhici maayo macnihiisu yahay shaygii oo awood u leeyahay inuu ka tago manaa karaahiyatan lahu dhici mayso ilaa idinka malal idinku dhaco oo cibaadadii naftiinu ay ka soo istaagto waxa weeyaan ay ka dido oo ay ku xasili weydo marka xadiidkaas ayaa qaacide u ah manaa ilaa qadarka ama ilaa waktiga qofku cibaadada naftiisa ku adag waxa weyaan ula iman karo rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam dadka lama mid ahayn xaqiiqatan oo cibaadaadka markaa malal iyo daal kagama dhacahayn iyo kasoo istaag walow jasadkiisa dhib iyo culaysa ku ahaatee bal rasuulku waa ka yihi wajucilat quratu cayni fi الsalaa aba ku indhadoogsanayaba rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam waa culimada qaarkood xadiidka u daliishadeen mashruuciyat salaati lishukr ilaahay qofka marka nicmo uu siiyo mahadnaqa nicmada inuu ka dhigi karo inuu ilaahay salaad u tukado waayo rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam nicmada makfirada ilaahay uu siiyey shukrigeedii waxa uu ka dhigay manaa salaat اleyl waxaa kaloo laga qaadanaya ana shukra yakunu bilcamal kama yakunu biاlisaan shukrigu camal buu noqdaa oo ilaahay subxaana wa tacaala jawaarixda loogu mahadnaqa sidaasoo kale bilisaanna carabkana ilahay waa looga mahadnaqaa bilqowl bilqalbina waa looga mahadnaqaa oo qalbiga mahadnaqiisu wuxuu noqonayaa waxa weeyaan in istishcaar cadamata hadihi الnicma wa idaafatuha ilaa musdiha nicmada weynideeda qofku qalbiga inuu ka dareemo una idaafeeyo oo u tiiriyo allah subxaana wa tacaala siiyey waxaa shukru lisaanna uu noqonayaa cadamu juxuudiha wataxaduthi biha inaanu nicmadaa dafirin bal waxa weeyaanu sheego inuu ilaahay nicmadaa siiyey sida ilahay uhi waama binicmati rabbika faxadith shukru jawaarixna wuxuu noqonayaa in camal saalixa oo yurdi lmuncima allaha u nicmeeyey raalli gelinaaya addoonku uu sameeyo bacda tajadud الnicma inuu shikru shukrigu bilcamal ku dhacana waa ka ilaahay qur-aan ku sheegay fi suurati saba icmaluu ala daawuuda shukra shaqeeya baa la yihi aala daawuud ee atbaaca daawuud shukran camalkaas oo ah waxa weeyaan shukri ama min ajli shukri camalkaa waxa weeyaan u sameeya waxaana afalaa akunu cabda shakuura ay jawaab u tahay cidda u malaysay in rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam cibaadadan uu u sameynaya un khawfa min الdunuub wa طalba lilmakfirati wالraxma saxaabadu waxay u maleeyeen rasuulku cibaadadan uu sida nafta ugu dhibay inuu u sameynayo dembi uu ka baqanayo in lagu ciqaabo iyo raadin dembi dhaaf uu raadinayo markaa rasuulku wuxuu u kordhiyey asbaabta loo cibaadaysta inaynay taasoo qura aanay ahayn cibaadaadka asbaabta loola yimaado waxaa ka mid ah yanaa shukru llahi subxaana wa tacaala calaa nicamihi wa alaa'i in ilaahay looga mahadnaqo adoon dembiba aan isku ogeyn inaad cibaadadii la timaado shukran lilaahi ayaa mashruuca oo haddii lagu weydiiyo limaada tacbudu rabbaka rabbigaa maxaad u caabudeysa manaa ilaahay baa ayaa igu waajibiyey oo i faray intaas ayaa dad fara badan ay ugu joogtaan laakiin waa in jawaabtu ay noqoto ilaahay waxaan u caabudayaa subxaana wa tacaala maxabata wa tacdiima hada madhabu ahli الsuna fi hadi اmasala waxaan ilaahay u caabudayaa weyneyn aan weyneynayo iyo jacayl ilaahay aan u qabo subxaana wa tacaala uma khawfa min ciqaabih waragbat fi hawaabih kadibna baqa aan karajo aan ka qaboon jecelahay ilaahay abaalmarintiisa iyo baqa aan ka baqaayo ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisa aan ka baqaayo shukru marka cabdan shakuura shakuur waa kaiiru shukri weyi waman kahura shukru ayaa shakuur la idhaahda waana yaryihiin addoomaha sidaas waqaliilu min cibaadiya shakuur waa kayihi ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laga qaadanaya ma kana nabiyu calayhi min alijtihaadi fi lcibaada wاlkhashyati min rabbi sida rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu cibaadada ugu dadaalayey rabbigiina subxaana wa tacaala uu uga baqaayey qaala raximah llah baabu man mid buu u baabiyey naama seexday cinda saxar waktu saxar seexday intaa waktu saxar hortii uu tukaday waktu saxarna seexday qala xadaثna عlي بn cabd الlah almadini qala xadaثna sufyan huwa bn cuyayna qala xadaثna cmr bn dinar ana cmr bn aws ayaa akhbarahu cmr bn aws huwa taabiciy kabiir abuhu aws ayaa a صaxaabi ana cabdالlahi bn cmr bn اlcaas radي الlahu canhuma ayaa akhbarah ana rasuula الlahi salى الlahu عalayh wasalam qaala lah wuxuu ku yihi axabu salaati salaata loogu jecelya ilى اllahi ilahay xaggiisa salaatu daawuuda weyaan calayhi الsalaam salaadii nabiy llaahi daawuud wa axabu siyaam soomka loogu jecelya ilى llahina waa siyaamu daawuuda wa kaana wuxuu ahaa daawuud yanaamu mid seexda nisfa leyl habeenka kala barhkiisa hore ee shatra leyl alwal wa yaquumu waa kici jiray huluhahu yani habeenka saddex meelood oo meel wa yanaamu waa seexan jiray sudusahu lix marka loo qaybiyo meesha u dambaysa marka waktu saxar inuu seexan jiray bay noqonaysaa wa yasuumu yowman maalin buu soomi jiray wa yuftiru yowman maalinna waa furi jiray marka qadiyadda soomku insha allahu tacaala way noo iman doontaa laakiin xagga salaada haddaynu ku horeyno masalada uu u baabaystay bukhaari raximah llahu tacaala xadiidku waa tilmaamayaa oo marka rasuulku uhi wayanaamu sudusahu suduska uu seexan jiray nabiy llaahi daawuud waa asudus alakhiir waa habeenka lix meelood marka loo qaybiya qeybta u dambaysa weeyaan waxaana taa tusinaya riwaayaadka qaarkood gaar ahaan riwaayatu ibnu jurayd can camr ibni dinaar cinda muslim fi hada alxadiid waxaa ku timi tartiib wax tilmaamaya kaana yarqudu shatra leyl uma yaquumu hulutha leyl bacda shatrihi marka arrintani tartiibtaasay udhici jirtay oo nisfu leilka horuu seexan jiray hulukana waa kici jiray suduskana waa waa seexan jiro horda ayuu ku noqon jiray waxaa kaloo xadiidkani daliil uu yahay ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha saalixa inuu jecel yahay oo rabbuna mawsuufu bisifati lmaxaba waxyaaba uu jeceliyana waxaa ka mid ah alacmaal الصaalix wa fiihi ana almaxbuubaat lilah bacduha axabu ilayhi min bacdi waxyaaba ilaahay uu jecelyahay ama dad ha noqdaan ama acmaal ha noqdaan ama awqaat ama amkina isku wada derajo maaha bal laba shayoo ilaahay uu jecel yahay ayaa haddana ilaahay subxana watacaala uu sii kala jecel yahay oo qofka aan sidan u tukan ilaahay salaadiisa waa jeceli tusaale ahaan dee tukada nisfu leyl alawal ama tukada waxa weeyaan huluthu leyl alakhiir ama suduskaa dambe tukada ilahay salaadiisa waa jeceli laakiin sidan in loo tukada ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kasii jecel yahay rabbuna subxana wa tacaala wa fiihi liqtidaa bilambiya waxaa laga qaadanaya ambiyada in lagu daydo ilaahiyna subxaana wa tacaala rasuulkeena wuxuu ku yihi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahum iqtadi kuwaas waa kuwa ilaahay uu hanuuniyey ee hanuunkooda ku dayo qaala xadaanii cabdaan و cبdاللhi بن عثman بن jبلة abو cبدالرحمaن qال أخبرnيi أbي عن شhuعبة عن أشعث بن أbي شhعثاء qال smعت أbي qال smعtu waan mقلay مsروقا و qال sألت عائشhaة رaضي الله عanها أy الcمل cملkeeba kاn ha أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka xaggiisa mid loogu jecely qاaلت waxay tihi الdاaئم cملka la joogteeyo أحب الcمل إلى النبي الdاaئم camalka loogu jeceliya rasuulka xaggiisa rasuulku ugu jeceliya waxaa camalka joogtada qultu waxaan idhi mataa kaana yaquum goorma ayuu kici jiray rasuulku yani lisalaati leyl qaalat waxay tihi yaquumu waa kici jiray idaa samica markuu maqlo asaarika asaarikna waxay uga jeedaa bimacna diig aladi yasiix waa diiga waxa weeyaan qaylinaya fii musnadi طayaalisina waxaa ku timi fi hada alxadiid asaariku addiig asarkana waa asixatu shadiida oo qaylada aadka u daran weeyaan marka goorma ayaa diigu wiciyaa caadatan ahlucilmigu ay yidhaha diiku yasiixu cinda nisfi leyli gaaliba inta faraha badan nisfu leylka marka la gaadho ayaa waxa weeyaan diigu uu qayliya amaba se uu dhawaaqaa waxaana taasi ay waafaqsantay xadiidka ibnu cabaas u tilmaamay rasuulku inuu tukan jiray nisfa leyl aw qablahu biqaliil aw bacdahu biqaliil macanaa nisfu leylka wixii ka dambeeya ama in yar ka hor inuu rasuulku salaatuleyl ukici jiray bu cabdillahi bn cabaasna radia allahu canhu uu sheegay marka ma waxa ay waafaqaysaa salaada rasuulku salaada nabiy llaahi daawuud oo nisfu leylka hore in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu seexan jiray oo marka nisfu leylkaasi uu dhammaado salaatuleylka uu ukici jiray ayaa xadiidkanina uu tilmaamaya qala xadaثna mحamed بn سlاm qala akhbarana abulaxwas can اlأshcad qala ida samica saarika qaama waa kici jiro fasallaa waa tukan jiray oo riwaayadani waxay faa'iideyneysaa wuxuu ukici jiray inaanay ahayn dikri un iyo qur'aan uu akriyo ee waxa u kici jiray salaaday ahayd ida samica saarika qaama fasallaa qala xadaثna musa ibn ismaaعiil qala xadaثna ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdiرaحman ibn cawf aلzuhri alqurashi qaala dakara abi aabahi baa wuxuu sheegay can abi slma isagoo ka warinaya can caiشha radي الlahu canha qaalat ma alfaahu ay ma wajadahu rasuulka ma helin ama ma soo gaadhin asaxaru waktiga suxuurtu cindii agteyda kuma soo gaadhin ilaa naa'iman isagoo hurda mooyaane tacni waxay ujeedaa annabiya salى اllahu عalayh wasalam marka xadiidkana wuxuu sariix ku yahay waktu saxar in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu seexan jiray ismana khilaafayaan xadiidkii hore inoo soo maray ee caaisha ay sheegtay radia allahu canha haddii waxa weeyaan ay soo jeedaan inuu la sheekeysan jiray haddii kalena uu jiibsan jiray waayo xadiidkani wuxuu ka waramayaa sida haalibka ayuu ka waramayaa oo taasina diidi maysa in waktiyada qaarkood waktu saxar uu soo jeedi jiray oo waxa weyaan aanu seexan jirin marka markay leedahay waktiga suxuurtu rasuulka ma soo gaadhin ilaa isagoo hurdo mooyaane waxay ujeedaa salaatuleylkiisii rasuulku wuxuu dhamaystay qabla dalik intaa ka hor ayuu dhamaystay intaasi dabadeedna ama waktigaa suxuurta marka la gaadhana rasuulku calayh salaatu wasalaam waa jiibsan jiray arrintanna markaa waxay leedahay fawaaid fawaaidda ay leedahay waxaa ka mida hurdada la seexdo habeenka qeybtiisa hore qofka waa uga waxtar badan tahay hurdada la seexdo qeybta dambe sida ibnulqayim tibu nabowiga uu ku sheego wakti yaroo habeenka qeybtiisa hore aada ka seexato ayaa ka qiimo badan saacado badan oo aada akhiruleylka aada seexato taasina waa mujarab weeyaan haddii markaa qofku uu seexdo habeenka qeybtiisa hore waxaa salaatuleylkii uu u kacayaa macnaa binashaat isagoo firfircooni iyo soo jeed qalbi leh nacam kadalika arrintani fawaaidda ay leedahay waxaa ka mida hada aqrab ilى اkhlaas waabcadu can الriya ikhlaaska u dhowda riyaagana waa ka fogtay oo qof intuu habeenkii qeybtiisa hore seexday qeybta dhexena tukaday qeybta dambena seexday marka uu soo toosay salaada subax uu yimaado dee qof hurdo ka soo kacay buu ekaanaya oo cidina markaa odhan mayso kanaa salaatuleyl waxa weeyaan tukaday markaa salaatuleylkiisi waa u qarsoonaanaysa qarsoonaantaas ayaana markaa ikhlaaska u dhow bikhilaaf qofka waxa weyaan wakti ilaa wakti saxar tukanayey inuu waxa weeyaan soo jeeday xalay way ka muuqanaysaa way ka mu in xalay uu soo jeeday waa ay ka muuqanaysaa taasina waxaa laga yaabaa naftiisa dee inay ku dhaliso riyaa iyo wax lamid oo ikhlaaskii meesha ay ka saarto ta kale arrintani waxay suurto gelinaysaa salaadii subax lafteedana inuu ku tukado iyada lafteedana si soo jeed uu ku jiro qalbi ahaan iyo jasad ahaanba marka salaada subax horteedna waxa weeyaan uu seexdo axaadiista marka tilmaamaysa in rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam waktu saxar uu soo jeedi jiray iyo axaadiitanina isma diideyso waayo arrintani waajib maaha waa sida waxa weeyaan afdalka ahun haddii aad tidhaahdo miyaan waxa weeyaan waktigii faadilka ahaa nuzul ilaahi uu dhacaya ilahay u laaman yasaluni faucطiyah miyaanu seegahayn qofka sida yala waxaan leenahay ma seegaayo oo qofka suduska habeenka u dambeeya seexdaa laa shaka inuu thuluthu leylkii waxa weeyaan ku jiray fii cibaada waktiga markaa faadilkaa uu waafaqay waxaa ka mid a xadiidkan fawaa'idiisa alxahu calى اlmudaawama calى اlcamali wain qala in laynagu dhiirigeliya camalka inaynu joogtayno wala haba yaraadabe wa fiha aliqtisaad fi lcibaada wa tarku tacamuq fiiha in cibaadada qofku in dhexo oo uu wadi karaayo uu la yimaado oo aan sababu noqon in cibaadadii naftiisu ay ay ka dido oo markaa ay kasoo istaagto waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa in waktu saxar horti in markaa la tukado oo waktu saxarna waxa weeyaan la seexdaa ay tahay sida ay sameeyeen ambiyaa ullah ka nabiy اllahi daawuud wa nabiyina maxamed calayhi afdal الsalaati w اtasliim baabu man mid buu baab yahay tasaxara suxuurtay oo falam yanam aan seexan xataa salla subx oo baabkii hore ayaa baabkani istinaa oo kale uu yahay oo in waktiyada qaarkood inta salaatuleylkii la tukado waktu suxuurna layska soo jeedi karo lisabab ayaa ad ayaa baabkan uu kaga warramaya bukhaari waxaana weliba taasi ay si gaara ukhusaysaa yanaa rabadaan markay tahay oo dee waktu saxar qofku inuu suxuurto uu baahan yahy oo intuu suxuuranaya markaa dee salaadii subax waktigeeda uu soo gaadhayo qaala xadaثana yacquub ibnu ibrahim aلdawraqi qala xadaثana rawx rawx ibnu cibaada qala xadaثana saciid can qataada can anas bni maliki radia allahu canhu ana nabiy اllahi salى اllahu عalayh wasalam wazayd bna haabit radia allahu canhu tasaxara waa suxuurteen falama farqa markii ay ka faaruqeen min saxuurihima qaama waa kacay nabiy llahi salى اllahu alيyه wasalam ila salaati salaadii buu u kacay oo salaadii subax fasalla waa tukaday qulnaa lianas anas waxaanu ku nidhi kam kaana imisa ayaa ahaa beyna faraaqihima markii ay ka faaruqeen min saxuurihima wa dukhuulihima iyo markii ay galeen fi salaa qaala kaqadri maa qadarkii oo kale ayaa udhexeeyey yaqra'u akriyo arajulu ninku khamsiina aaya konton aayadood markaa rasuulku waktu saxar inaanu seexan ayaa xadiidkani daliil u yahay oo markaa waktiga rabadaanta oo kale laga soo reebaya axaadiida tilmaamaysa in waktu saxar hortii la tukado waktu saxarna markaa la seexdo salaada subaxun loo kaco qadiyadda ku saabsan suxuurta iyo axkaamteeda iyo dib udhigisteeda insha allah kitaabu siyam bay noogu iman wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira